أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen khamiisa taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah dowladda xabashida etoobiya iyo kooxda riddada soomaaliya oo mar kale lagu kulansiiyey magaalada ankara ee dalka turkiga xukuumadda erdogan oo wadda xusulduubkii ugu dambeeyey ee etoobiya ku siinayso qayb ka mid a badda soomaaliya waa maxay faa'iidada turkiga ugu jirta in etoobiya ay marinbiyood ka hesho biyaha soomaaliya warbixin ku aadan ayaad faafareebka ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah muqdisho ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya oo ka baqdin qaba in baarlamaanka daaquudka xilka qaadisuu ku sameeyo ayaa qorsheynaya inuu ceeriyo wasiir caan ah oo ka tirsan xukuumaddiisa balse si aadaa ugu dhow xasan gurgurte muxuu yahay qorshaha uu xamse isku badbaadinayo ee muranka badan dhaliyey barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale faafareebka waxaad caawa ku dhegaysan doontaan xukuumadda suudaan oo dowladda siliibiyadda kenya ku eedaysay inay dalkeeda ku martigelisay hoggaamiyaha maleeshiyaadka janjawiidka ee xidhiirhka la leh dowladda imaaraadka carabta mid ka mid a wasiirada kooxda riddada soomaaliya oo si layaab leh uga hadlay qaar ka mid a saraakiishii ay mujaahidiintu ku laayeen gobollada dhexe ee soomaaliya sidee saarinkan looga falceliyey baraha bulshada faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaan sidoo kale caawa barnaamijka idinkugu hayaa xaflad nabadoon ay ku dooranaysay mid ka mid ah jufooyinka beelaha jararweyne oo ka dhacda deegaan ka tirsan degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe kelimaadkii laga jeediyey ayaad faafareebka ku dhegaysan doontaan sidoo kale faafareebka waxaan caawa idinkugu hayaa wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo soo bandhigtay koox taa'ibiin ah waraysi ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii adalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga faafareebku waxaa caawa igala qaybgelaya ololaha maahir ee buusheyba waxaad toosina uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararka aynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa dowladda xabashida etoobiya iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa mar kale lagu kulansiiyey magaalada ankara ee dalka turkiga xukuumadda erdogan ayaa wadda xusulduubkii ugu dambeeyey ee etoobiya ay ku siinayso qayb ka mid ah badda soomaaliya waa maxay faa'iidada turkiga ugu jirta in etoobiya ay marinbiyood ka hesho biyaha soomaaliya ku soo dhowaada warbixin ku aadan waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba waxaa weli halkiisi ah damaca iyo hanqaltaagga dowladda etoobiya ay ku doonayso inay ku xayuubsato qayb ka mid ah badda soomaaliya xilli murtad xasan sheekh maxamuud uu bilo ka hor qalinka mar kale xabashida ugu duugay arrinkaas haddaba waxaa saacadii lasoo dhaafay sida lagu soo warramayo soo afmeermay wareeggii koowaad wadahadallo u dhexeeyey kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda kaafiradda etoobiya kaasoo daba socday bayaankii ay ankara labada dhinaca kula sixideen sannadkii labada kun afar labaatanka waxay wadahadalladan mar kale ka qabsoomeen isla gudaha dalka turkiga gaar ahaan magaalada caasimadda ee ankara isagoona qaatay saacado badan laguna gorfeeyey dhinacyo badan iyadoo murtadiinta lagu qancinayo boobka dhulka soomaaliyeed guddiyo farsamo oo kala matalayay kooxda riddada soomaaliya iyo etoobiya ayaa isku arkay shirkan oo ay martigelisay wasaaradda arrimaha dibadda turkiga waxaana labada guddi kala hogaaminayey wasiirka arrimaha dibadda etoobiya gedeon timosos iyo dhiiggiisa murtadiinta ninka lagu magacaabo cali maxamed cumar cali balcad warmurtiyad kooban oo laga soo saaray gunaanadkii shirka ayaa lagu sheegay in iyadoo laga duulayo warqadihii xaaraanta ahaa ee horey loogu kala seexeeday ankare ay gudyadan mar kale isugu yimaadeen si ay u meelmaryaan waxay ugu yeereen wejigii koowaad ee heshiiska boobka badda warmurtiyadku wuxuu kale uu tibaaxay in intii lagu guda jiray wadahadalladan ay labada guddiba muujiyeen siday uga go-an tahay in sida ay tahay loo fuliyo waxyaabihii ku jiray heshiiska taasoo muujinaysa sida murtadiintu ay ugu heelan yihiin inay etoobiya gacanta ugu geliyaan khayraadka waddankeenna ee la ilaalinayay muddada sannadaha badan ah intii lagu guda jiray wareeggii ugu horreeyey ee wadahadallada farsamo labada wafdi waxay muujiyeen siday uga go-an tahay fulinta dhammaan qodobada iyo baaqa ankara ayaana lagu yidhi bayaanka warku wuxuu intaa ku darayaa in guddidu ay bilaabeen inay salka u dhigaan hawsha aragtidana loogu beddelayo ficil islamarkaana lagu hiigsanayo waxay ugu yeereen horumar waara oo faa'iido u leh danaha dowladda xabashida itoobiya dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ayaa muujisay siday ugu faraxsan tahay inay hantida iyo khayraadka soomaaliyeed ugu gacangeliso cadowga soo jireenka ah ee soo xirtay shaar kale iskuna muujinayo mid xaq u leh inuu soo gaaro xeebaha badda cas ee soomaaliya dhanka kale dowladda riddada turkiga waxay sideedii u sii wadaa mashruuceeda sahminta shidaalka soomaaliya iyadoona doonaysa inay daabulato kaydadka ugu muhiimsan ee saliidda ciriinka ah ee soomaaliya iyadoo iska dhigaysa mid horumar iyo baraare gaadhsiinaysa dalkan sidaaynu la socno bayaan ay soo saareen kooxdii sahminta ahayd ee ka soo baxday dalka turkiga timidna soomaaliya waxay sheegeen in gudaha waddankan ay dhex eegaagaan baloogyada shidaal ee kuwa ugu qaalisan adduunka waana sababtaas mid ay xukuumadda ankara lugta ugala bixi la-dahay dalkan iyadoo doonaysa xuyuubsiga khayraadkeena dowladda dabadhilafka turkiga ayaa arrintan u aragta mid ay ka samayn karto dhaqaale malaayiin dollar ah turkiga wuxuu isku diyaarinayaa inuu qaato qandaraasyada dhismaha waddooyinka isku xiri doona etoobiya iyo soomaaliya iyo sidoo kale dekedaha xabashidu ay dhisanayaan tobnaan ka mid ah shirkadaha dhaqaalaha turkiga ayaa aaggan u arka mid dahan oo ay ka soo xarayn karaan lacago boqolaal milyan oo dollar ah sida ayuuna erdogan ugu ruuclaynayaa sidii etoobiya mar uun gumadaha loogu dhigi lahaa badda soomaaliya أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah alaab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin waxaan xubinteenna caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen bar kantarool oo murtadiinta ay kaga sugan yihiin agagaarka xarunta maamulka riddada ee degmada kaxda ee gobolka banaadir waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xamse cabdi barre oo la sheegay in uu ceyrin doono saddex wasiir si uu isaga badbaadiyo mooshinka ka dhanka xukuumaddiisa xilli ay kordhayaan xildhibaanada baarlamaanka xukuumadda muqdisho ee doonaya in la rido xukuumadda xamse cabdi barre ay soo baxayaan warar sheegaya in la ceyrin doono wasiiro si aadah ugu dhow xasan gurgurte ilawareedyo ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha xukuumadda ee muqdisho uu wado qorshayaal uu ku ceyrinayo ilaa iyo saddex wasiir oo ka tirsan xukuumaddiisa kuwaasi oo colaadii ay kala dhexayso inta badan xildhibaanada mucaaradka ah si xukuumadda looga badbaadiyo mooshinka laga gudbiyey ayuu xamse doonayaa in uu casilo wasiirka gaashaandhigga ninka lagu magacaabo cabdulqaadir tigtog wasiirka caafimaadka iyo haweeneyda hogaamisa wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka tallaabadan ayaa loo arkaa mid uu isku badbaadin karo ra-iisul wasaaraha xukuumadda muqdisho balse lama ogaa sida uu xasan gurgurte u ogolaan karo ceyrinta saddexdan wasiir oo kuraasta ku jooga rabitaankiisa wararka qaar ayaa sheegaya in xamse cabdi barre uusan awood u lahayn ceyrinta wasiirka gaashaandhigga oo ah dabadhilif daacad u ah dowladaha shisheeye boqolaal xildhibaan oo ka tirsan xukuumadda muqdisho ayaa xusuulduub ugu jiraa sidii ay ansax uga dhigi lahaayeen mooshinka ka dhanka ah xukuumadda xamse cabdibare bashiir waxaan markaan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa suudaan oo si adag uga hadashay martigelinta kenya ee fallaagada arsf dowladda suudaan ee uu hogaamiyo genaraal cabdilfataax al burhaan ayaa si kulul uga hadashay xaflad ka dhacday magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya halkaas oo lagu soo dhoweeyey hoggaanka maleeshiyaadka r s f ee dagaalka kula jira milatariga suudaan war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda suudaan ayaa lagu muujiyey sida xukuumadda fadhigeedu yahay boorta suudaan ay uga xun tahay ogolaanshaha kenya ee munaasabadii ka dhacday nairobi ee lagu dhisay isbahaysi siyaasadeed oo ay ku mideysan yihiin siyaasiyiin iyo maleeshiyada gurmadka deg dega ah suudaan waxay sheegtay in ogolaanshaha kenya ee martigelinta hoggaanka r s f uu yahay mid si cad u muujinaya rabitaankeeda kala goynta suudaan iyo muujinta cadaawaddeeda ka dhanka ah shacabka reer suudaan wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay in dowladda kenya ay xadgudub ku hayso madax bannaanida dhuleed ee suudaan faragelin ku hayso arrimaha gudaha dalkaasi dhiiragelinayso kala qaybsanaanta dalalka afrika ujeedka rasmiga ah ee munaasabadaasina tahay in lagu dhiso dowlad garab socota oo ka hana qaada dhulka suudaan warkan ka soo baxay xukuumadda uu madaxa u yahay genaraal al burhaan ee boorta suudaan fadhigeedu yahay ayaa timid markii shalay nairobi ay martigelisay munaasabad ballaaran oo ay kenya ku soo dhoweysay hoggaanka ugu sarreeya fallaagada r s f kuwaasoo doonaya inay halkaasi ku soo dhisaan maamul ka hana qaada qaybo ka mid ah suudaan gaar ahaanna goobaha ay joogaan sidoo kale munaasabadan ayaa timid xilli kenya ay guuldarro kala kulantay doorashadii ka dhacday adis ababa ee ay u soo sharaxatay rayla odinga waxaana doorashadaasi oo ahayd waxay ugu yeeraan guddoomiyaha midooda afrika ku soo baxay musharaxii ka socday dowladda riddada ah ee jabuuti waxaan markaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaana warbixinada ku daabacan ka mid ah midooda yurub oo xaqiijiyey in xeebaha soomaaliya lagu weeraray markab howlgalka waxay ugu yeeraan ciidamada midooda yurub ee ka howlgalaa xeebaha geeska afrika ayaa soo saaray qoraal digniin ah oo ku saabsan dhacdo looga shakisan yahay weerar oo lagu beegsaday markab marayey xeebaha soomaaliya warbixintu waxay sheegaysaa in weerarkan uu xeebaha soomaaliya ka dhacay toddoba-iyo tobankii bishan waxaana ay ku sheegtay in uu noqonayo weerarkii labaad oo bil gudaheed ay kooxaha soomaalida ku beegsadaan maraakiibta ku socdaalaya xeebaha soomaaliya iyo sidoo kale biyaha u dhow aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir baraha kala duwan ee bulshada gaar ahaan baraha ay soomaalida ku wada xiriirto waxaa si aadah looga hadalhayay qodobka ku saabsan wasiir ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo qiraya in saraakiil iyo maleeshiyaad fara badan oo ay ku shubeen furinta dagaalka ay ku baxeen gacanta shabaabulmujaahidiin taageerayaasha murtadiinta ayaa si aadah uga warceliyey muuqaal fiideo ah oo uu kasoo muuqanayay xasan macalin oo ah wasiirka waxaa loogu yeero cadaaladda kooxda riddada kaasi oo fagaare ka sheegay in saraakiishii ciidamada ee wadooyinka muqdisho taagnaan jiray xilligii dowladdii farmaajo ay geeyeen jaxiimada dagaalka isagoo u durxulayay farxaan qaroole iyo shahme cabe oo ka mid ahaa madaxweyntii murtadiinta ee mujaahidiintu ku dileen furimaha dagaalka intii ay socotay xamladii ashaadala dirirka ee xasan gurgurta ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah dad badan oo arrintan ka warceliyey ayaa sheegay in hadalka wasiirka uu bannaanka soo dhigayo in saraakiil badan qaab shirqool ah loo geliyay dagaalka si uu xasan gurgurte isaga horleexiyo muuqaalka wasiir xasan macalin ayaa geesaha laga saaray sawirada taliyayshaha macabe iyo farxaan qaroole oo safka hore uga jira mujrimiintii ku hoobtay dagaaladii dhacayey laba sano iyo barkii lasoo dhaafay taageerayaasha mucaaradka ayaa arrintan ka warceliyey iyagoo ku baaqay in wasiirka cadaaladda lasoo xiro su-aalana la weydiiyo qof ay ugu qoran tahay axmed waasuge waxa uu leeyahay ninkan hadalkiisa ficil ayuu u baahan yahay ogaada maanta in lagu faano dilkii saraakiishan walle waa godobna laga galay waa inaan ognahay middaas ayuu yidhi farxiye cabdulle qof ay ugu qoran tahay waxay leedahay waxaaba la moodaa in wasiirku uu sheeganayo mas-uuliyadda wixii dhacay hadalkan bannaanka ayuu keenayaa tuhunadii hore ee ahaa in saraakiisha shabaab loo loogay ayay tiri xubintiina waa inaga intaa caawa bashir أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal faafareebka wararka ayaad degaysanaysaan markan iyo jubbada dhexe xaflad nabadoon ay ku dooranaysay mid ka mid a jufooyinka beelaha jareerweyne ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan degmada jirib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xafladdan waxaa dhigtay beesha majiindo oo ka mid ah beelaha jareerweyne ee dega wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe xafladdan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada heer gobol iyo heer degmo culimo nabadoono waxgarad iyo marti sharaf kale waxaana beesha majiindo nabadoon ay u dooratay nabadoon xamse cabdiraxiim shuukow dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid a maclin farxaan oo ka mid a culimada beesha kelimadan soo dhoweynta ayuuna goobta ka jeediyey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh may unruugne duubkii nabadoonka beesha majiindo nabadoon xamsa cabdiraxiim shuukow marka hore ilaahay aan umahadnagaane allah subxaanahu wa tacaalaa allihii na waafaji kulunkan qiimaha badan iyaan umahadnagaane sidaasoo kale mayn mahadnagaane walaalaha jeyshka oo furunti ku sugan oo dhiigdho nin huren oo maanta dhiigdho unuku naaladoyne iyaan umahadnagaane oo ina dowr badan ka qaadidoyta mayn mahadnagaane odayaasha dhaqanka guud ahaantiio iyan mahadnagaane mayan mahadnagaane dhammaan mushaarikiinta oo xafladdan ku soo qaybgalan iyan mahadnagaane oo rag iyo dumar iyo sagiir iyo kabiirba leh dhammaantiio maylenaa jazaahumullaahu khayran khayra aljazaa mahadnaq kadib xafladdii waatanaa oo laku dooridaay naqiibka beesha majiindo oo ka tirsan beelaha jareerweyne naqiib xamsa cabdiraxiim shuukow waana nin furinti insha allahu tacaala dhammaantiinba soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada tallaabadii soo qaada miisaankiin qiyaama allah siinka kabo intaasa kelimaday ku soo koobee wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay suldaanka guud ee beelaha jareerweyne suldaan cabdiraxmaan cali cabdi ahna afayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe may kasa qaybgalnay xaflad beelaha jareerweyne beel ka mid ah oo nabadoonka caleemasaaraday beesha reer majiindo juhdigii iyo macnaha beryaan bihiyaayeen culimmadiyo waxgaradsho dhallinyaradiyo maamooyinsho gabdhaha cafiifaadka eh dhammaan beesha reer majiindo mahadsantan ilaahay hasiinka abaalmaryo nabadoonka may leeyahay nabadoon xamsa soo dhowaaw beeshana iyo asuxuulati niishaanti unuuna qaadani haddii ilaahay ogolaado ila shaqeeyane beesha marka reer majiindo maylaye nabadoonka haddii la caleema saari booskii laka caleema saari lanka dhaafne nabadoonka macnaa ina garabdhi la roogsado hooshi la ilowado xaaladaas laga warqabaado nabadoon adina maylakiin dooradii kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka ina ummadda aad ka maamulo calcadaala iyo lakiinka baahanya ummadda inaad ka maamulo shuuraduna badiido may kal macnaa siin dardaarame beelaha jareerweyne may siin dardaarame midnimo jareerweyne hal way magtan hal way infaaqan hal way jaruuxudan hal way walaagin dhan hal way macnaha tafaaruman baahano bulshakeenman baahano waa jareerweyne hal way bas ilaahay subxaanahu watacaalana may leeya wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu aayad kale ilaahay may ka leeya walaa takuunuu kaladiina tafaraquu suubanaha may leeya calaykum aljamaaca marka may siin dardaarame ilaahay subxaanahu wa tacaala may leeya yaa ayuha aladiina aamanu istajiibuu lillaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum un ilaahay ajiibni walirasuuli ajiibni rasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum limaa yuxyiikum macnaa jihaad way si gaar ahaan beelaha jareerweyne الجهاد الجهاد جهاد ديران نغض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق من قفي مات لمضى ولم يغزو سوء الزول ولم يحدث إن الشاكوين نفسه نفتس بالغزو إلى سدوله معنا مات على شعبة من النفاق كيف معنا نفاق متى هذا وخوجت النمت ما يقص قوله عددك الدين تأه ومعناها قالوا معناها ورنيون إيه ما يندر دارمه توبوا إلى الله توبة النصوحة hadda batuubu ila allah waragalikiin la cageeye beesada la kisiye beerta ka shaqayso ninkii haysada male macnaa malay ka dabo ninkii haysada male allahu akbar wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu nabadoonnada beelaha jaraerweyne ayaa iyagana soo dhoweeyey nabadoonka cusub ee beesha majiindo بعد رير مجيندو ميسين لنا جزاكم الله خير الجزاء ما أنت نودون دورة نودون كسين دورة نما لسين كربة السماء والطاعة لسين كربة وإلهي سبحانه وتعالى ميلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نودونكم أي هاي نودون إسك عادي إيه وشقيس غودا وهاي ما أنت ما يسين أن دورتين نودون سين نغدا ما يسين كباين نودونك إنا قرب قشتنا لسين كباين نودونك سنة من دردارمه نودونو ما يلكين كباين برسد إنا كتابك إلهي سبحانه وتعالى إيو برشديس iyo diintiis inaad ku hogaaminto iyo jihaadka inaad ku hogaaminto lakin ka baahan bulshada ki dooradda ma lakin ka baahan bulshadaas kiisho baahan inaad ogaata kiisho dhibaataysan inaad ogaata lakin ka baahan maayadhe maanta iyo ki doorada inaad ma lakin ka baahanya marka bulshadaas inaadan dhimrito ee lakin ka baahanya haddii un anay nawadoonada beelaha jareer weyne haddii anayna kisu dhawaayana nawadoono su dhawaa wakiilana gacan furana kuusu dhawaayana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ka mahadsan yaha mahad bilow iyo dhammaadaan lahayne humma ay mahadlaya walaalahayn reer majiindo gogoshaan aadkii quraxda badan meelan ninka fidiyan maylana jazaakum allaahu khayra aljazaa ay kale aan mahadnaqe walaalahaynoo mujaahidiintii min ilaa xaraka ilaa gobol ilaa degmo maylaya jazaakum allaahu khayra aljazaa maanti may unkoyni naqiib xamza cabdiraxiim shuukow ina meelan ka caleema saarno marka maylana anigoo ka hadalow afki beelaha jareer weyne khaasatan afki reer mayaabo xamza cabdiraxiim shuukow haddinin shaantan walaalahaynoo reer majiintan sinka qaabilni beelaha jareer weyne ikhwa maanta ilaahay mayna sii nicmatu alislaam nicmatu aldacwa nicmatu aljihaad ikhwaani fillaah dalkan wada ogtan waxyaabaha ka jiraay iyo waxyaabaha maanta unu ku suginna nayti wanka ilaa nayti tuugi dhibaatadii unu ka jiraayni iyo maantan xarakadii islaamigii ilaahay subxaanahu wa tacaala ninka manaysidii walaalahayna weliba may ilaahaba lore dadkii dibaddi jire ikhwa maysin lana maanta haddii anaa beesha jarar weyne annaga wilaayaadka islaamiga may ka qabne wanaag soo dhowayn martisoor alxamdu lilah maanta deegaanka maraka majiindow ma iska caleema saaroyne anagoo nabada weli iska dhaqoynana eya likitaabi illaahi caza wajalla alxamdulilahi rabbi alcaalamiin milaya ee nabadoonka sheenan beelaha jariirweyne gaar ahaan beesha majiindo nabadoon hamza cabdiraxiin xaaji shuukow insha allahu suku dhoweyni ka qaadan insha allahu tacaala nabadoonada may kamida beelaha jariirweyne kamidata wana ka qaadani maykin dardaarmaane marka asabr wasabaar soo dhawow insha allahu tacaala may kamidata beelaha jariirweyne beesha majiindo nabadoonkiina qaadani maanta waxaa farxad weyn noo ah inaan xafladdan intaan la eg oo beel ka mid ah beelaha jariirweyne ee lagu magacaabo beesha majiinta ee noo dhigtay farxad iyo reenreen iyo diyaargaroow ka dhabeynta ballantii mujaahidiinta lala galay in laga dhabeeya tanaa markaatu ah walaalayaalow maanta nabadgelyadan barwaaqadan cambaha kolkeena ka soo dhacaayo iyo dadka intaan la eg oo meeshaas kuu yimid ilaa saaka ilaa maanta dul taagan haddaan dhiigga mujaahidiinta aysan ku bixin ma heli lahayn maanta waxaan ku helna waxa waaye mujaahidiinta dhiiggoodaa ku helna waxaa waajib nagu ah inaan qaadanno ballantii uu soo qaaday suldaankeenna suldaan cabdiraxmaan iyo tallaabooyinka uu qaaday maanta waxaa u jeednaa nabadoonnada beelaha jariirweyn dhammaantood dhallinyaro oo ahludiin ah oo maanta ka muuqda beelaha jariirweyn walaalayaalow waxaan rabnaa gaaladan waa daash maalmud magacay bixinays anaga magacayna waa mid bismillah ogolkii oo bismillah bismillah aakhirkii oo bismillah buur la bilo bismillah baraka liigu ma sheegin bil khamaasta waa la arkaa biri la soo maay bil aarifa sagaal joogta aa beedna wala suuraa beedna wala kii ku dhintooy biri waa hureey waaye nin bilaaya buuqu fuusho burgamooloo ma bilaabo nin bilaaya buuqu fuusho waa nin bilaaya buuqu fuusho gaalku u weyn garbuurti waaye gurigey ma soo galaayo gaalku u weyn garbuurti waaye gaalku u weyn garguurti waaye gaalku u weyn garguurti waaye gaalku u weyn garguurti waaye
suldaan shucayb xogayaha guud ee golaha dhaqanka islaamiga jubbada dhexe ayaa ka mid ahaa marti sharaftii kelimaadka ka jeediyey ilaahay raxmaanka ahaa nagu kulmiyey xafladdan qiimaha qaayaha leh ayaa mahad iskale waxaan leeyahay baasha majiinda nabadoonkiina ilaahay subxaana wa tacala ha idiin wanaajiyo martiqaadkiina iyo marxabeyntiina iyo maamuuskiina iyo qiimihiina waa aragnaa insha allahu tacaala nabadoon qiimo badanna waa keenteen oo ahlu diin ah waxaan dhihi lahayn insha allahu tacaala nabadoonka mansiladiisa ha la geeyo booskii uu lahaa insha allahu tacala ayaan laga tegin hala dhammaystiro garbi gaashaanna ha loo noqdo beesha waxaan leeyahay ilaahay kitaabkiisa isku garbeesa isku qabsada beelaha soomaaliyeedna saas oo kale insha allahu tacaala waxa noo muuqdo waa wax la soo dhoweeyo laguna farxo insha allahu tacaala beesha jareerweyne waxaan dhihi karnaa waxay gaartay meeshii ugu dambaysay insha allahu tacaala dhammaystirkana waa ka sugaynaa suldaanka suldaan cabdiraxmaan jazaakum allahu khayr waaxsan allahu ilaykum walaalayaal dadaala insha allahu tacaala maamulkeena xaraka gobol iyo degmana waa u mahad celinaynaa ogaada waxa garbaha naga taagan ee nahayo wanaag iyo khayrka noo samaynaya waa ayaga bacd allahi subxaana wa tacaala waxaan leenahay ilaahay raxmaanka ahaa amsaashooda ilaahay ha inoo badiyo waxaan dhihi lahaa beesha majiinda waxaan joognaa deegaankoodii deegaanka waa barako majiinda beeshu waa majiinda suldaanku waa xamza waa soo dhoweyne waxaanu ku soo dhoweyna gacmo furan iyo qalbi furan ilaahay idimkii nabadoonka asana waxaan leeyahay nabadoonow suldaankaaga ilaahay oga cabso awaamiirtiisa qaado ilaahay wuxuu kuu fudayn doonaa ummadda mas-uul ku tahay in adig awaamirtaada ay qaataan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mid ka mid ah dhallinyarada beelaha jareerweyne ayaa kelimad qayim ah munaasabadaasi ka soo jeediyey الحمد لله الذي جعل من سطر دماءه في التاريخ الإسلامية في أعلى مكانه وسمى ووصف بأنه المؤمن رجال الذي صدقوا ما عاهدوا الله وعده صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا نقيل ولا نستقيل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن من أعظم أسباب فخرنا وسرورنا أن تتفضلوا بمشاركتنا في أفراحنا تلك الأفراح التي سيزيدها حضوركم تألقا ونورا نعم مرحبا بكم بمناسبة تنصيب نقيب قبيلة مجيندو من قبائل جرروين وهو حمزة عبد الرحيم شوكو ونقول للجميع من الأمراء والنقباء وجميع المشاركين يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس في المقل قلوبنا هي المحل إن الإخاء ديننا فلنرتبط قلوبنا ونلتحم صفوفنا إلى بنا المشيد الله غاية لنا كتابه دستورنا إن الجهاد دربنا وبالرسول نقتدي وبعد وأبدأ كلمتي بتوصية النقيب أقول له أيها النقيب تحملت هذا اليوم مسؤولية عظيمة ألا وهي بقيادة قومك مجيندو بشريعة الإسلامية ورفع راية الجهاد راية التوحيد لا إله إلا الله واعلم أيها النقيب أن على الأمة الإسلامية عامة وعلى أمتنا المسلمة في الصومال على وجه الخصوص عن الدفاع عن دينهم وعراضيهم من العدو الصليبيين وعلى رأسهم حكومة إثيوبيا النصرانية التي هي أول عدو للمسلمين في قرن إفريقيا التي احتلت كثيرا من بلادنا واقتد أيها النقيب بأجدادك في قتال الصليبيين مثل مسفرو وكلنديما ونسيب بوندا وغيرهم الذين عرفهم التاريخ ببغضهم وكراهيتهم الذين عرفهم التاريخ ببغضهم وكراهيتهم على محتل الصليبي الإيطالي حتى قاتلوه أكثر من مرة بل وقد صدوا عن الإيطاليين على بناء الكنائس في المدن والقرى التي كانوا يقطنون عليها حتى جاءت فترة حكومة محمد سياد برا الشيوعي الذي سمح للصليبيين ببناء كنيسة في قرية مانيغاو ولذلك قام الصليبيون أجمع بل وقد قام المحتل الإيطالي باعتقال كثير من أبطال قومية جريروينة مثل البطل المغوار القائد الشجاع مؤدب إيطاليا نسيب بوندا ونقلوه إلى سجن تابع للإيطاليين في مقديشو وقد ألبسوا له جبة مسمومة حتى مات من أجلها وبالأمس القريب قام الصليبيون الأمريكيون مستعينون بجواسيسهم المرتدين قص النقيب السابق القبائل جرروينة الشهيد بإذن الله سلطان عباس محمد حاجي ظلما وعدوانا بعد أن رأوا جهوده العظيمة في نشر الدعوة والتوحيد بين أمته وبغضه وكراهيته للصليبيين والمرتدين ونقول لجميع نقباء قبيلة جرروينة أكملوا مسيرة أولئك الأبطال حتى يعلم الصليبيون أن في أمتنا كثير من أمثال أولئك الأبطال الذين قضوا نحبهم الذين قضوا نحبهم على سبيل الدفاع عن دينهم وأراضيهم ومقدساتهم وأقول فنحن شباب الأمة فينا سهاما لقنوا الكفر اللعين وندرس درسا كل معتدي أرضنا وشعبنا وبلادنا ففينا جلود يشعلون الحرب كما من المسفرو والكلنديما والشيما أولئك آبائي فمن لي بمثلهم أولئك آبائي فمن لي بمثلهم لجوا ضمع إيطاليا بحرا وبلدا تدبير كلنديما لله منتقم لنا أجداد لنا أجداد ما نمل حديثهم ماض من التاريخ أبيض ناصع شهدت له الدنيا بكل رواتها
nabadoon xamse cabdiraxiim shuukow ayaa goobta ka hadlay waxaana nabadoonka ay beeshiisa ku wareejisay gaari qori iyo booshkiisa alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad u sugnaati ilaahaygii iska kaayo keeni goobtan quruxda badan intaas kadib ay mahad eliye beesha majiindo xafladan qabanqaabadiye kulli iyo iska lahaayena runtii meeshaan quruxda badan iyo diyaariyeena maysin dardaaramay ani isin isheentena wiilkin wa isin idhalteena insha allahu raxmaan anna sinka aqbali laakiinse hilkan culus isingin dhiibtana hil ani awood i taag nahaaye maahan marka maysinka baahanya inaysin garabkay roogsitan oo maaragta ay ilaalitan kor inka fiiritan oo wixii ani qaladka sameeyo qaldinta liidhoo way ka saxinyana liinka garab galo intaasa ka sabgebgebaaye wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat walcaaqibatu lilmuttaqiin
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarna markan iyo jubbada hoose wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa deegaan ka tirsan wilaayadaas saacadihii lasoo dhaafay ku soo bandhigay ilaa iyo toddoba askari oo toobadkeen ah kuwaas oo ka soo baxay safka cadowga allah markii towxiidka loo qabtay kadib waxaa waraysigan la yeeshay walaalkeen casaam carafaad magacayga muuli shukri cabdi baa laydhahaa marka xerada kasmaya ee akademiya aan ku tabaranayay waan gartay muddo intee leeg baad ku jirtay nimankan murtadiinta maxaase kuu leed inaad gasho marka shan bilood baan ku jiray meesha anigu howlgal badan oo kusoo shaqeeyey ma ahayn macnaha tababarka shan bilood baan ku jiray bishii koowaad ayaa kasoo baxay marka buurgaa baan joogay intaa howlgalkayga buurgaaba ku ekaa intaas aanu ku shaqeeyey adugu ciidamadu way kala horreeyeen ciidan waxaa loo qaaday ciidankii federaalka ahaa ee halkaa raaskambuun baa loo qaaday annaga waana ka dambeynay ciidanka raaskambuun adugu macnaha waxa weyaan xeradii halkaas ahayda buurgaaba annaga nala keenay ee ciidamada ay ka kaceen kenyatigii marka xeradaas si rasmiyan oo annaga nalo dejiyey marka xerada toban habeen baan joogay habeenkii koo iyo tobanaad baa kasoo baxay waxaad noo sheegtay inaad halkaa buurgaabaad kasoo tagtay bal wax dagaalo ood gashay wax dagaal hoon galay anu ma jiro wax weerar ahoo na soo qaalana ma jirin markaan soo goostay adigu macnaha waxa weeyaan badhaadhaan imid halkaasaan ku sugnaa adigu waan karta bal ka warran sidii lagu soo dhaweeyey iyo waxyaabaha si fiican baa la isu dhaweeyey wax caqabad ah lama kulmin wax adayg lama kulmin dad muslim ah oo islaamnimo un baan la kulanay si fiican oo qiimo badan baa nala soo dhaweeyey saaxiibaday saaxiibaday waxaan odhan lahaa caqabad baa ina haysatay oo macnaha waxa weeyaan kolka hore alawal inagu soo dhaweysay ilaa eegadan ina haysay kas ha kasoo baxaan baan odhan lahaa saaxiibaday waan baaq u gudbin lahaa ha kasu toobad keenaan saasa saaxiibaday farriintaasaan u gudbin lahaa saaxiibaday axmed maxaa axmed baa la yidhaahaa waxaana ka soo goostay jubbaland axmedow xageed uga biirtay nimanka murtadiinta gaalkacyana laga soo qaaday dhalinyarada meelaha ka shaqaystaan hayn marka kabacdi diyaarad baan soo raacnay kolley markii horena dee dhallinyarniman baana qaaday eegana si fudud baan uga soo baxsay waxaad noo sheegtay ciidanka jubbaland inaad ku jirtay xagee tababarka aad ka gashay waxaan ka galay kismaayo gaar ahaan xerada la yidhaha akademiya kabacdi annagoo tababaranna yaana loo qaaday dagaalka federaalka markaa saddex boqol annagaana la qaaday waxaana la geeyey raskamboni kabacdi dagaalkii waan galnay kabacdi waan ka soo goosannay marka waan gartay hadda marka qaabkaad kusoo baxday hadda qaabkaas waxaan ku soo baxay saddex baanu hayn waardina waanu haynay dayacidnaba anagii anagii xilaalina soo soo dhuumanay marka wakaashaaniskaasaan helnay bal ka hor sidii lagu soo dhaweeyey walaayada kugu soo dhaweysay bal ka hor alla si fiican bay soo dhaweeyeen aad iyo aad waan ku faraxnay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa nuur xasan maxamed waxaan ka imaaday dowladda soomaaliya kasoo goostay gaar ahaan jubbaland marka maxaan u dhahay meel waxaan kasoo goostay aan la yidhaaho buurgaawo ciidamada hore oo kambooni kacan waan ka dambeynay laba hormoodo marka waxaan laga soo qaaday kismaayo oo ciidan ka dambeeyey tobabarka ka dambeeyey marka waxa halkaasaan ka imaanay muddo intee lag baad ku jirtay nimankan murtadiinta qaabcankeeda markaan waan ku jiray xogaa yar tobaniyo beri ama dhowr iyo toban baa meelahaas baan xerada joogay marka xerada rafaad badan baa yaalay iyo kuleyl iyo beliyo hog markaas awgeed baan uga soo goostay meesha oo meesha nolosheeda daciif noqotay waxaan ku dhahay kolka lasii fiiriyana dee murtadiin bay nimanku ahaye markaas awgeed baan uga soo goostay ka waran hadda ragga saaxiibada oo meesha jooga waa la khalday oo fakarkan laga dhadhiyay maxaa u diray inay ka toobad keenaan halkaas nimanka waxaan leeyahay niow ilaahay waa keena diliya meesha waxuma yaalaan iskaga imaada dadkiina islaamka kusoo biira walaahi wanaagga waxaa soo koobi kara eega maaha si fiican baa nala soo dhaweeyey waa nala sagootiyey waa nala fadhiisiiyey gaari waa nala soo saaray intaa nala keenay dee si wallaahi hadda maxaan ku dhahay maasha allah baa nala soo dhaweeyey aniga magacayga saddexan waxaa la dhahaa sakri cabdullaahi maxamed waxaan ka imaaday meel la yidhaahdo xaggan raaskabooniyo gulbiyow raggii joogay baan ahayn marka adugu halkaasaan kasoo goostay halkaas socodkee kasoo ekaa waan gartay waxaad ka imaaday dhankaas gulbiyow xaggeedaad ka timaadeen nimanka murtadiinta muddo intee lagbay ku jirta nimanka murtadiinta waxaan ku jiray ilaa muddo shan bilooda tababarkii waxaan ka galay xerada akademiya meel la dhaho marka tababarkii waa noo socdaa iyo dagaalkaan ka dhacay dagaalkana loo soo qaaday marka dagaalkii baan galnay kadib deetana waxaana loo qaaday meesha la yidhaha gulbiyow gulbiyow haddana meel aad u dagaal yar galnay casar kalab nagu bilaabnay aduu halkaasaan in waxoogaa joognay ilaa toddobaad dagaalka waxaan la galnay qolada la yidhaha federaal aduu intii aanu guddoomiyaha soo qaadno meel ka noqonay magaala agteeda iyo istaafyadii si wixii gawaarida saksigiir bay soo qaateen marka meel dhexa markii joon dhexda loo galay annagoo ka noqonay meel dhexa aad joogna waa taar baan usoo dhacay soo noqday nimankii waa la laayay dib baan usoo noqonay nimankii oo gudoomiyii iyo wixii oo yaacay oo raggii laga laayay baa naga hor yimid marka steshkii baan soo galnay marka raggii baan ugu soo galnay waan sir xaabadaynay way yaacay markaa kor iyo kenyaadka dhex galeen anaguna steshkoodii meesha xeradii baan degnay halkaasna in muddo aad joognay halkaasna markaa socodkii meeshaan kasoo gosta halkaasee waan gartay bal ka waran waxyaabihii iyo caqabadihii aad la kulantay aad meesha ku aragtay oo kugu dhaliya inaad kasoo tagto dad murtimido dad islaam alla dagaalamay markaan aragnay meeshana uu rafaad iyo silic waxaan ahayn uuna oolin markaasaan kasoo go-aan qaadanay oon dadka islaamnida oon kasoo bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdi maxamed ciise nimankan murtadiinta xageed ka gashay marka ada koobaad siebaad ku gashay niga kulley waxaan kusoo galay meesha magaranaysaa gaalkacyo dhalinyarta badanna waa wada soconay gaalkacaysku waqti baan ka nimaadnay waqti baana lasoo wada qaaday gebi ahaanba kadib waxaana la keenay meesha kismaayo la yidhaahdo tababar baa halkaana lagu xareeyey xogow kadib afar bilood meelahaasaan ku jiray tababarkii noo soo dhammaaday nalaga soo qaad meel buurgaaban la yidhahdo nala keenay caqabadii markaad aragtay oo kugu dhaliyay inaad soo baxda maxaa ka mid ah caqabadahaas nagu kulley way badan yihiin hadday nolol ahaan noqoto kulli waa nolol iska adag laakiin haddana nolol iska adag askari haddana waxaad u dhimanaysa aada garanayn oo qof dhimashadiisa laga yaaba waxbada ugu horreysayna kugu dhacdo waxaad ku dhimatay wax ka horreyna midna aada garanin markaad isweydiiso saa darteed noloshii magaraysa damiirkuuna sii waa inaan meeshaas sii fadhino markaa xabad ku sugniyo geeri inaan ku sugno macnaha damiirkii baana sii waayay saa darteed waxaan ka go-aansanay inaan iskaga baxno nimanka tobadkeeno macnaha waxaan galla dib uga laabano bush bush baan may nimaan tuuliyo bush bush loo yaan nimaadnay kadib gaadhi baan nalaga soo qaaday badhaadhaan la keenay haddii halkaas habeenna dhaariga iyo hilibka iyo wax walba noocaan isku day karana loo keenay bismillahi raxmaan raxiim aniga magacayga waxaa leedahay cabtaa cabdi ismaaciil waxaan ka imid oo ciidanka kulbiyo ku joogay baan ahaa dagaalka rees kambooni oo jubbaland ciidanka waxaan kusoo biiray bishii sideedad labada kun afar labaatankii saddex iyo tobankeedii baa diyaaradda laga datiyey muddo saddex bilood iyo waxbaan tababar ku jiray bilna wax meelahan waan rafaadayey dagaalka rees kambooni baan galay kabacdi kulbiyo baa lageeyey kulbiyo toddobaad marka aan joognay aan xilli duhura aniga labadaan nin kale soo goosa waxaad noo sheegtay marka in kismaayo laga soo qaaday oo ciidamadii axmed madow jubbaland soo qaaday oo la keenay rees kambooni la keenay
dagaalka waan galay haa rees kambooni aduu dagaal adag baa maalinkaa dhacay lagu kala kolay maleysaanka xasan gurgurtana wax dhinac waa la jebiyey dagaalka koley dee laba qof markay laba shaqmas qabtaan cudub baa guulaystay dagaalka milisiyaadka xasan gurgurto isagu wuu jabay dagaal adag baa maalinka ka dhacay hub iyo macnaha gawaari ba dhahaa waxa laga qabsaday koolbiyoogaa la igeeyey waan garta kulbiyo shaqaaqa ka jirta iyada naftarkeeda ka wanaga dhashay kulmiyo waxaa shaqaaqa ka jirtay kolley annagoo dhowr iyo toban gaari ah oo iyo ciidan fara badan yaana la qaaday nin guddoomiye ah baan qaadnay ninkan guddoomiyihii qaadnay dhexda inaga hor yimaadeen niman saksi goto oo dhowr qof oo shuur dabin baa ninka loo dhigoo siyaasad bay rabeen annaguna maanaan fahmin dee daacad baan moodaynay guddoomiyihii baan ku wareejinay waan iska noqonnay marka dhexda wadaan baa dhexda loo galay guddoomiyihii sa- shan nin oo adugu la socotay baa la dilay iyagoo kabaha gacanta watay naga horyaada marka anaguna waan soo yaacana naga hor keenay xilli casar dheer tahay iyagoo kabaha ga- gacanta wato yaacaya guddoomiyihii iyo kuwo kale oo wixii la sooday bay naga hor yimaadeen markay naga hor yimaadeen waan noqonay qoladii oo meesha ku jirtaan u tagnay waanu xabadaynay iyana wayna xabadayen waxba mana isgaarsiinin way carareen kenyaatigiiba u galeen kadib meesha baan difaaca ka xidhnay halkii baan iska degnay halkiiba anuu markaa xilada hore waardi hayaan anuu kasoo goost waxaan leeyahay anuu weliba dee kuwa kale hareewno ka toobadkeenoo iska yimaadaan leeyahay waxba lama odhan maaye rafaadka iyo baasha iyo aakhar la'aan isu- iyaan suukin darmanan guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiise le aad ku dhegaysateen kulanto dambe ee noo balanha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu